subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada horka subaxee raadiyo aasinba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hoggaanka maamulada dalka ayaa la filayaa inay qaataan shir wadatashi ah xilli uu hakad galay shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ciidamada kenya lowla egtay gobolka laamuu ee dhaca xeebaha waddankaasi hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa la sheegay inay wadaan danan shisheeye oo ay ku burburinayaan midnimada soomaaliya ciidamada b s f ta puntland ayaa sheegay inay soo afjareen howlgallo qaatay afartan iyo siddeed saac oo ciidamada ka sameeyeen deegaan oostaga degmada beledhidin ee gobolka barya golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa farniin hajabaad u diray madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hoggaanka maamul goboleedyada dalka madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa lagu eedeeyey inay ku fashilmeen hoggaanka labada maamulo xilli la tilmaamay inay yihiin musharaxiin utaaganwaa u taagan xilka madaxweyne hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa muqdisho ka wada kulamo xal loogu raadinayo khilaafka doorasho ee dalka faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya shil gaari oo ka dhacay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ee deegaanada somalilan ciidamada dowladda ayaa maalinkii labaada baadigoob ugu jira xubno ka tirsan al-shabaab oo marka qaar weeraro ka fuliya deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha galmudug ayaa safar aan la shaacin ku tegay caasimada galmudug ee dhuusamareeb iyo xukuumadda urdun oo boqorka walaalkiisa si rasmi ah ugu eedaysay falagnimo waa subaxnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha labaad waa shanta bisha afaraad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu dooran iminkana iyagii oo fidsan hogaanka maamulada dalka ayaa la filayaa inay qaataan shir wadatashi ah xilli uu hakad galay shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka waxaa laba maalin oo uu socday shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka maanta la filaya in hakad uu galo sababo lagu sheegay in ay jiraan khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay madaxda maamul goboleedyada dalka iyo weliba dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa aragti ay u gudbiyeen maxamed cabdulaahi farmaajo sida la sheegay waxa uu ku gacanseeray iyadoo dalab ka yimid farmaajona ay ku gacanseereen hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland waxaana la sheegay in shirkaas uu sii socon waayey halkaasna uu hakad ku galay iyadoona maamulada qaar maanta la filayay in muqdisho ay ku yeeshaan kulan looga hadlayo wadatashiga shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalkii weliba isku gacanseerka iyo weliba khilaafka soo kala dhexgalay maamulada qaar iyo weliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saddexda bishan oo sabtidii ku beegneed ayuu bilowday shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir kaasi oo looga hadlayay arrimaha khilaafka taagan ee doorashooyinka dalka waxaana shalay soo dhammaaday shir horudhac u ahaa ee ka socday lu socday madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka waxaana laga hadlay shirka qodobo dhowr ah oo ku xiran arrimaha khilaafsan yahay ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka shalay oo ahayd maalinkii labaad waxay madaxdu si aada uga wada hadleen shirka doorashada iyo arrimaha kale ee taagan kuwaasoo madaxda ay si weyna uga doodeen waxay si gaara uga hadleen qodobo muhiim oo arrimaha doorashada sida qabsoomidda shirka doorashada iyo caqabadaha kale ee ku xiran madaxda iyo baaritaano dhimer ay sameyn doonaan shirar wadatasha oo dhexdooda waxayna soo laaban doonaan talaadada oo ah beri oo waa lixda bishan waa lixda bisha abril sanadka laba kun labaatan iyo kow iyadoona maanta hakad weyn u galay shirka u dhexeeyay madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka warar waxay sheegayaan inuu jiro qoroba si aada laysugu fahmi waayey kuwaasoo soo kala dhexgalay madaxda dowladda ay wadatashi ka sameyn doonaan waxaana taasi keentay in shirka maalin hakad galo si wadatashi looga sameeyo qodobo qaar ilaa hadda laysku fahmi la-ay qodobada oo aan la shaacin ayaa warar hoose simbeeshe ayaa sheegaya in qodobo xasaasiya soo kala dhexgalay labada maamul ee puntland iyo jubbaland oo kaka aragti duwan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo wakhtigiisu dhammaada waxaana wararka ay sheegayaan in maxamed cabdulaahi farmaajo ay ku gacanseereen hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland waa sidoo hadalka ay u dhigeen wararka xog waa xogo hoose oo aan ka helnay goobta uu shirka ka soconaya ayaa sheegay in maalinta hakadka galay shirka uu keenay isfahmwaa soo kala dhexgalay maamulada qaar iyo weliba madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya si kastaba shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya oo laba maalin socday ayaa waxaa looga hadlayay qabsoomidda shir dhowaan loogu golxaari doono arrimaha doorashooyinka dalka kuwaasoo uu iclaamiyey maxamed cabdulaahi farmaajo ilaa haatan shirkaas ayaa la sheegay in ayaan la sheegin goobta uu ka dhacayay weliba wakhtiga u dhacayo waxaana shirkaas u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada dalka ka jira weli waa lama cadda sababaha rasmiga ah ee baaqashada uu ku yimid ee shirkan maanta iyadoona warar hoose ay helayeen aan helayno ay sheegayaan in sababaha ugu weyn ee shirkan uu u baaqday ay tahay khilaafyo soo kala dhexgalay maamulada qaar iyo weliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kulamo shirkan loogu golxaarayo ayaa maanta la filayaa inay yeeshaan madaxda dowlad goboleedyada dalka qaarkood sida galmudug koonfur galbeed hiirshabelle iyo labada maamul ee puntland iyo jubbaland iyagoo ka wada hadlaya qabsoomidda shir dhowaan uu ku baaqi doono maxamed cabdulaahi farmaajo kaasi oo shirkana socda u ah gogolxaar ay kaga aaninsanayaan khilaafka hareeyay arrimaha doorashooyinka dalka laba maalin ayuu soconayay shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka kaasi oo ka soconaya tendhada afisuni waxaana looga hadleeyay arrimaha doorashooyinka dalka ee khilaafka hareeyay doorashada waa qabsoomidda doorashada soomaaliya iyo weliba khilaafka horle soo kala dhexgala madaxda maamulada qaar iyo weliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana beesha caalamka iyo dadaal ugu jirtaa sida ay isugu soo dhaweyn lahayd madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalku isku aragti diidan qaabka loo wajahayo hanaanka doorasho ee dalka faahfaahinna dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax ciidamada kenya lagula egtay gobolka laamu ee dhaca xeebaha wadankaasi faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinta horkan haya
warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax khasaare kala duwan geystay oo ciidamo ka tirsan kuwa kenya lagula egtay xuduudka ay la wadaagaan soomaaliya iyo kenya wararka ayaa sheegaya in qaraxu uu ahaa mid xoogan islamarkaana uu yimi kadib markii la sheegay in weerar uu ku bilowday qarax lala beegsaday gaari ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa kenya xilli la sheegay inay dhaqdhaqaaqi ka wadeen gobolka laamuwo oo dhaca xeebaadka wadankaasi kenya khasaare kala duwan oo nafeed ayaa ka dhashay weerarkan waxaana la sheegay in qarax iyo weerar isbarbar socday lala beegsaday ciidamada kenya oo marayay deegaan ka tirsan gobolka laamu ee dalkaasi kenya wararka ayaa sheegaya in gaari xamuula oo ay wateen ciidamada militariga kenya uu qaraxu haleelay islamarkaana uu ku haleelay gobolka laamu ee dhaca xeebeedka wadanka kenya al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan waxaana ay sheegeen khasaaro xoog leh ay ku gaarsiiyeen ciidamada kenya al-shabaab wararka ay ku baahiyaan dhinaca baraha internetka ay ku leeyihiin waxa ay ku sheegteen in qaraxa ay ku dileen darawalkii gaariga u waday ciidamada kenya sidoo kalena ay ku dhaawaceen askari kale oo qaraxa markaasi gaariga markaa saarnaa gaariga uu qaraxu haleelay waxaana ay sheegeen in xilligaasi uu gaarigu marayay xuduud beenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya ma jirto wax war ilaa iyo haatan kasoo baxay dowladda kenya oo looga hadlayo khasaaraha la sheegay in la gaarsiiyey ciidamada kenya oo gaari ay wateen la sheegay in qarax lagula beegsaday xuduudka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya gaar ahaana gobolka laamu al-shabaab ayaa inta badan qaraxyo la beegsada ciidamada kenya xilliyada ay ku socdaalayaan gobolada kala duwan ee dhanka xuduudka dhaca waxaana jirta in khasaaro xoog leh halkaasi lagu gaarsiiyey ciidamada kenya islamarkaana dhowr jeer al-shabaab guula ka sheegteen waxaana jirta in markaasi al-shabaab ay muddooyinkii dambe sheegeen inay kordhiyeen weerarada ay la beegsanayaan ciidamada kenya waxaana ay sheegeen inay doonayaan in gebi ahaanba ciidamada kenya ay markaasi ka taqalusaan aad buu mahadsan yahay waryaheena faysal cabdi faarax oo nooga waramayay qarax gordhow ka dhacay gobolka laamu ee dhaca xeebaha wadankaasi ciidamada b s f ta puntland ayaa sheegay inay soo afjareen howlgal qaatay afartan iyo sideed saac oo ciidamada sameeyeen deegaano ka tirsan waa deegaano hoostaga degmada beledidin ee gobolka bari howlgal qaatay afartan iyo sideed saac oo ciidamada b s f ta puntland loo yaqaanay ku qaadeen deegaanada barahaaga waa baraahaga madax madow iyo weliba dhaban caddo ee buraha calmiskaad oo hoostaga degmada belededin ee gobolka bari ayaa lagu beegsaday kooxo ay ku sheegtay in argagixisada daacish ay ku sugnaayeen howlgalkan uu ka dhacaya si kul waa si guul leh ayay ciidamada b s f ta waxay goobjoog leh u geysteen cadow ay ku sheegeen inay yihiin daacish iyadoo ciidamada ay ku dileen rag ka tirsan daacish oo inta badan ahaa afartan iyo waa labaatan iyo afar xubnood oo ka tirsan daacish waxaa kale gebi ahaan bay ciidamada b s f ta puntland ay sida ay sheegeen qoraal ka soo baxay waa barta internetka ay ku leeyihiin b s f ta puntland ay ku burburiyeen xaruntii daacish halkaasi ay ku lahaayeen oo ay ku geysanayeen sahay iyo weliba saanad badan oo daacish leed islamarkaana ahaa waxayna ciidamadu guben laba gaaro oo ay ku xinaayeen eh, sida ay sheexeen koox ay ku sheegeen argagixis oo qoraxyo diyaarinayay oo ay doonayeen inay soo galaan magaalada boosaaso si ay ugu waxyeelayaan shacabka oo aan waxba galabsan ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay b s f ta puntland intii howlgalka uu socday waxaa jiray khasaaro aada u kooban oo soo gaaray ciidamada b s f ta puntland ayay sheegteen inuu dhinacooda soo gaaray khasaaro kala duwan oo ay weerar ay kula galeen ama dagaal xoogan ay la galeen urur ay sheegeen inay tahay argagixiso dadka reer guuraaga bulshada kale ee ku nool deegaanada howlgalka laga sameeyey iyo guud ahaan shacabka reer puntland waxay aada ugu mahad celiyeen ciidamada b s f ta howlgalkooda ay ku beegsanayaan koox ay ku sheegeen argagixiso waxaana xudunta dagaalada ugu dambeeyey ee lagu soo afjaro koox ay ku sheegeen inay tahay argaxiso waxaana ciidamada puntland oo inta badan ah buuraha lagu magacaabo calmiskaad ee ka sameynaya hoostaga degmada beledidin ee gobolka bari howlgallo lagu xaqiijinaya amniga kuwaasoo ay deegaanadaasi in badan weerare ay kasoo qaadaan koox ay ku sheegeen in ay tahay argagixiso oo la sheegay inay tahay daacish oo inta badan dagaal kula jira ciidamada maamulka puntland ee loo yaqaano b s f ta golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa fariin hanjabaad u dirtay madaxda dowladda iyo hogaanka maamulada dalka madaxda qalabo xubnood oo ka mid ah shanta dowladeed oo golaha ammaanka qaramada midoobey ee ku leh codka qayaxan ayaa fariin lagu hanjabayo madaxda dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada soo gaarsiisay madaxtooyada soomaaliya wararka ayaa sheegaya in xubnaha ka tirsan shanta dowlad goboleed ee golaha ammaanka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble soo gaarsiinay inay cunqabateyn saari doonaan ciddi tanaasul iyo weliba dabacsanaan la xiriira doorashada imaan weydo golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa kulan ay yeesheen dhowaan waxay warbixin la xiriira khilaafka doorashada soomaaliya u gudbiyeen wakiilada beesha caalamka taasi oo ahayd inay gacan ka taagaan xilka waa xalka gelista khilaafka doorashada soomaaliya wararka toddobaadkii hore ee soo baxay ayaa waxay sheegeen in golaha ammaanka qaramada midoobay iyo cadaadis la xiriiray inay kala kulantay ama kulmaan saartay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wakhtigiisu dhamaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba madaxda dowlad goboleedyada dalka shirka udhexeeya labada maam- waa maamulada iyo weliba dowlad gobole waa shirka udhexeeya dowlad goboleedyada dalka iyo weliba gobolka banaadir iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka socda magaalada muqdisho kaasi oo looga hadlayo arrimo ku aadan khilaafka doorashada soomaaliya labadii maalmood ee lasoo dhaafina waxaa kulan aan waxba horumar ah aan laga gaarin teenada afisyoon ugu qabsoomada madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir kaasi oo looga anansanayo khilaafka hareeye hirgelinta hanaanka doorashada dalka waxaana xubnaha ka tirsan golaha ammaanka qaramada midoobay ay ku hanjabeen in cunaqabateyn ay saari doonaan cid walbo tanaasul iyo weliba damacsanaan la xiriira in in doorasho imaan weydo ama doorashada ka qayb qaadan weydo inay cadaadis soo saari doonaan waana dalab hor leh oo ka yimid ah golaha ammaanka qaramada midoobay kaasi oo hanjabaad ay ugu dirtay dowladda dhexe ee soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada dalka oo muran xoogan kala taagan yahay arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha maamulka galmudug ayaa safar aan la shaacin ah sida la sheegay ku tegaya caasimada galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxaa la filayaa in maanta safar deg deg uu ku tago magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug qoorqoor oo toddobaadyo lasoo dhaafay ku sugnaa muqdisho ayaa safarkiisa deg dega waxauu ku salaysan yahay sida uu u heli lahaa muddo kale uu kusii joogo muqdisho maadaama muddo afartan cisho dastuurka galmudug dhigayo inaanu madaxweynaha ka maqnaan karin deegaanada ay ka dhammaatay shareegalinkii dambe ayuu qorsho in madaxweynaha uu ka tago uu tago magaalada dhuusamareeb hase yeeshee dib u- ayaa safarkiisa ayaa la sheegay inuu dib u dhacay safar waxaana la filaya in maanta halkaasi uu tago dibna ugu soo laabto galinkii dambe ee maanta oo maalinta berita ah uu ka qaybgalayo shirka wadsashiga doorashooyinka ee u dhexeeya madaxda dowlad federaalk soomaaliya oo dib lisugu soo laabanayo maadaama maanta uu hakad galay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qoorqor ayaa magaalada muqdisho ku sugan afartan iyo sideed waa shan cisho oo isagoo ka qayb galay shirar looga hadlaya arrimaha doorashooyinka dadaalada la xiriira xal gaarista muranka hariyey doorashooyin dalka waxaana la filayaa in hogaamiyaha galmudug maamule ee qorqoor uu maanta safar deg deg ah ku tago caasimada dhuusamareeb ee galmudug hogaamiyaha shaha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa la sheegay inay wadaan qorsho ay dal shisheeye kaga burburinayaan in ay ku burburiyaan qarannimada iyo weliba midnimada soomaaliya xilli madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland lagu eedeeyey in ay ku fashilmeen hogaanka labada maamul xilli la tilmaamay inay yihiin musharaxiin u taagan xilka madaxweynaha dalka hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa loo soo jeedinayaa waa dhaliilo tiranteer ah kuwaas oo kaga imaanaya siyaasiyiinta sidooda gaarka mucaaradka ugu ah labada hogaamiye ee puntland iyo jubbaland saciid cabdulaahi deni iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe mid ka mid ah siyaasiyiinta dalka oo la hadlay idaacadda sime ee magaalada muqdisho ayaa wuxuu horeyn usoo jeediyey hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland puntland ayuu ku dhaliilay in uusan ahayn qof u shaqeynaya da- ama ka shaqeynaya dana siyaasadeed ee soomaaliya oo dana wuxuu sheegay in ama- imaaraadka ay ku cadaadinayaan in uu ka sheego ama uu maamulka uu gacantiisa ku wado maadaama uu ka saraweyn yahay siday aaminsan yihiin imaama- imaaraadka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo halka jubbaland oo ku madaxweynaha jubbaland oo ku dhaliilay isna inuusa doonayo in dalkan ay ka iibiyaan dowladaha kenya iyo weliba imaaraadka iyagoo wada qorshe ay ku burburinayaan midnimada soomaaliya waa sida uu sheegay siyaasi
duni waxaa ku dhegan dowlado carbeed oo doonaya soomaaliya inaynay noolaan oo khayraadkeeda la soo bixin oo aanay horumar gaarin baa ku dhegan imaaraadka ka mid ah sacuudigaa ka mid ah baxrayn baa ka mid ah oo anaaba ka imi anigaaba degaan la ah soo ma ogid inaan degaan hadda soo garo waa inaan ahay soo adeer ma ogid suuma ogid oo kale ninkan boqorka sheeganaya eh, imaaraadka wasiirka ka ah walaalkii inuu puntland ku nool yahay oo guriga madow ee la yidhaahdo gobsoor uu ku nool yahay ee dadka soomaalida lagu xado siciidan isaga amra isaga ka amar qaata madaxtooyada iyo guriga dheer ee la yidhaahdo gobsoor ee garowe buurta saaran labada buurada iska soo horjeeda labada gurida saaran isaga la Hogaan- taliya kamaba bixi karo hadduu ka baxo siciidan wuxuu aaminsan yahay inuusan wax jira ahaan noqonayn waxaa ku kalifay dhaqaalaha keligii keligii keligii maamulka puntland waxama tarto baarlamaanaha dadka la yidhaahdaa waa dukaano dukaankana dee ninkii wa- wax oo meel wax laga iibsado saasaan qabaanu dadka doorteen dee cid wax soo dooratay oo ma jiraan haddana dadka soo doortay baa wax- hal xa- soomaalida waxay tiraa hal xaalaa xaaraan iyo midig xalaala ma dhasho baarlamaanka yimid ee puntland jooga ayaa markiisa horeba xaaraan ku yimid in wax xalaala ay keenaan la- ka rajo galo xilnimadoodu xoog buu ku yimi xoog yimi xoog buu ku yimi xisbul islaam buu ka cay yani al-shabaab bay ka cagsadeen iyo kenya kenya awooddaa iska lahayd keliyaday ku joogaa k- awoodeeda isaga waxaa joogaa nin ay uhuru kenyaata ilmaagay ruma yihiin oo generaal ah waxaa la yidhaha generaal kamora markaata uhuru kenyaata oo wuxuu amarka loo soo mariyaa generaal kamora kenyaata
dhinaca kale siyaasiga oo sii hadlaya ayaa hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland waxa uu ku eedeeyay inay ku fashilmeen hogaanka labada maamul ee hayaan ee puntland iyo jubbaland saciid deni axmed madoobe ayuu tilmaamay inay yihiin musharaxiin u taagan xilka madaxweynaha dalka si ay uga soo baxaan ayay doonayaan in dalkan ay kula wareegaan afduub iyagoo kursiga haatan maxamed cabdulaahi farmaajo u sheegay inay u raadinayaan madaxweyneyaal hore oo soo malay dalka oo haatan u hanqaltaagaya kursiga farmaajo oo ku fadhiya madaxtinimada dalka
wax maamulana garamaayeen maamulka puntland buu kusoo fashilmay madaxweynena wuu ka doonayaa maanta soomaaliya soomaaliya oo dhan buu doonaya inuu hogaamiyo taas eh, mid mid iga dambeeya way guulaysa way jirtaa xalweeye wuu ku fashilmay xalweeye dee haddii uusan fashilmin kismaayo ma dhinac u dhaaf kismaayo dhexdeeda airportka magaalada gudaheeda ayaa laba baa baabuurta baada lagaga qaadaa canjeelka layaha lagaga qaadaa waad ogtihiin baa filayaa ciidamada xitaa ma tegi karaan meelka airportka kenya xoro ma tegi karaan haddaanay marka uhuru kenyatta ee ka amar qaadanay xoreysta dalka hadduusan ku fashilin inuu xoreysta dalkiisa kula dagaalama dee nimanka dalkii kasoo ooday runta waa cabdiladin musharax looga weeye siciid cabdiladin ana taaku marka horeysa axmed madoodana siciid dabadiisu nolol ka sii noolaado oo jubbaland sii haysto taasi taa weeye waxa ay doonayaan baan kuu sheegay siciid axmeduu doonayaa inuu soomaaliya madaxweyne u noqdo ama ra-iisul wasaare u noqdo oo xasan sheekh uu soo soo baxo oo ay baawar sheerin ku ahaadaan baawar sheerin ku ahaadaan xasan sheekh iyo iyo iyo iyo siciid deni oo ra-iisul wasaare ah taas weeyaan taasay doonayaan labadoodna basaasay doonayaan wax dana oo oo soomaali ay u hayaanna ma jirto
si kastaba eedeymaha loo soo jeedinaya maxam- waa hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland siciidan iyo weliba axmed madoobe ayaa noqonaya mid isdabajooga kuwaas oo ku saleysan hirgelinta hanaanka doorasho iyo weliba inay diidan yihiin qaabka dalka ay doorasho uga dhici lahayd iyagoo inta badan kasoo horjeeda sidii dalkan u noqon lahaa dal israaca waa sidii ay aaminsan yihiin qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka ee kasoo jeeda ama si aada u qadacsan siyaasadda iyo weliba qaabka ay wax u wadaan labadaasi hogaamiye ee puntland iyo jubbaland goordhow war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa dhegeystayaal waxaa lagu yiri iyadoo ay ku saleysan tahay xiriirka qotada dheer ee xiriirka dhow iyo weliba danaha guud ee ka dhexeeya jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee boqortooyada jordan aan walaalaha nahay ee shimiita ee soomaaliya waxay caddeyneysaa inay si xoog leh u taageersan tahay islamarkaana ay si deg deg u taageereyso dhammaan ficilada iyo go-aanada u qaatay boqorka boqortooyada cabdallah bin al xuseen ilaa amniga la ilaaliyana amniga iyo xasiloonida boqortooyada waxaan rajeyneynaa horumar iyo weliba barwaaqo dheeraada oo aan si kulano caqabadaha si loo gaaro himilooyinka shacabka walaalaha nahay ee reer jordan oo hogaaminaya boqor kinga cabdulaahi iyo weliba sareeyaha dhaxal sugahay amiir xuseen bin cabdulaahi allah xafido boqorkii weliba boqortooyada waxyeelo oo dhan iyo weliba nacayb aliya dhowaan lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda federaalk soomaaliya iyadoo kaga hadlayso arrimo ku aadan xaaladda boqortooyada jordan guud ahaan dhegeystayaal waa nageynta war wixii aad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka warka waxaa soo saaray halkaana idinkala socodsiinayay anigoo anas maxamed soomana ah maxamed deeq cabdulle socdaal maxamed deeq alfaafar sameynayay cidda warka iyagu seego waxay dib uga daalacan karaan simba news ee nabadgelya
اهلا وسهلا سهلا qorniyo goormaa timid dibiddaanba kugu ogaayo انا شليا امد shal maa timid Ah.
alxamdulilah مرقى حالي راديا دارت haye وحنا مقلا سيمبا ووريجها سيمبا سيمبا دا محبن يوم idaacad buu waaye siinba aliira magaceeda سيمبا اللي واحد saca codkeeda laga ka saaweyni kara Sasa Simba nakuja.
raadiyo simba waa idaacad islaamkii oo ummadaas u dhaxayso ujeeddada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radio simba ambaqaadka howsha bulshaday u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhehday tabinaysa iyo iibka suuqyada yaalla nooc walbay sharaxdaayo u sheegtaa inta moog bagaash yaalla baqaarkiiyo maqaasiin afka jooga alaabtii ay ku daaday idhehday baahinaysaa irdaha loogu furaayay raadiyo simba ogaada radio simba i maqashii i madadaali iyo ogeysiisyo muhiimay gaarsiisaa ummadoo dhan ee ruuxii idha u baahdow ha moogaan ha moogaan radio simba idaacadda simba waxa ay ku taallaa daarta alkhaliij kalena xiriir taleefon lambar shan iyo labaatan soddon iyo siddeed labiyo toban ama lixdan iyo shan afartan iyo shan toddobaatan iyo afar Sasa Simba nakuja.
dhammaan waxaa laga codsanayaa dadka muslimiinta inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka arraxmaan oo bilow ah بسم الله الرحمن الرحيم الله wuxuu leeyahay وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان samafalka iyo wanaagga isugu kaalmeeya xumaanta iyo dembigana ha isugu kaalmayna dhammaan marka dadka muslimiinta muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa inay masjidka masjidu raxmaan la yidhaha ay nagu saacideeyaan ay nagu kaalmeeyaan dhammaantood waxa waaye qof walba wixii uu dhiibta uu horumarsado isaga ayaa iskale wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuh wax alla wixii aad horumarsataan adinka ayaa iskale wixii qofka uu dhiibo khayrana ilaahay wuu bedel ayuu ka siinayaa marka waxa waaye ilaahay jeebabkiinna iyo akoonnadiinna fura si uu ilaahay beddel idinkaga siiyo sideedana qofka waxa waye maalin walba markii waagu beryo laba malag ayaa ilaahay soo diraa labada malag midna wuxuu leeyahay allaahuma acdi munfiqan khalafan ilaahuw midkii wax bixiya beddel khayr qaba sii allah midka kalena wuxuu leeyahay allaahuma acdi mumsikan talafan ilaahuw midkii wax haysta oon waxba bixin ilaah wuxuu haysta kadil ayuu leeyahay marka waxaan idinka codsanaynaa masaajidkaas masjidu raxmaan la yidhaahdo oo ku yaalla gumbacool oo waxa waaye ku yaal xaafadda alcadaala gumbacool ama shumiteerka agaarkiisa inay qof walba waxay awoodda ay ku saacidayso ay noogu soo dhiibto ayna halkaa ay ay noogu soo hagaajiso nambarada aan waxa waaye idiin sheegna oo aan maanta dhan idiin yeerinaynay inaad halkaas noogu soo hagaajisaan ilaahayna waxaan idinkaga baryaynaa inuu bedel khayr qaba idin siiyo qofkii waxa waaye awlaad ay ka maqan tahay awlaad allah u sahlo qofkii cilmi uu ka maqan yahay ilaahay cilmi ha u sahlo qofkii cibaada ay ka maqan tahay cibaadada allah u sahlo qof walba meeshii oo ka nuqsaani uga jirto allah ka kaba ayaan idin leenahay qofkii ilmihii ay waxawaaye caasi ka noqdeen ilaahay waxawaaye baari allah uga dhigo qofkii ilmaha waxbarashada ay ku cuslaatay waxbarashada allah ha usfududeeyo dhammaan dadka ku sugan gudaha dalkii dibaddiisa waxaa laga codsanayaa inay ka qayb qaataan sii socoshada dhismaha masjidka arraxmaan oo bilow ah waxaan walaalayaal fursaddan qaaliga ah aanu doonaynaa inaannu u soo bandhigno dadka walaalaha ee muslimiinta ah ee dhegaysanaya iyo kuwana daawanaya ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan waxaan ugu baaqaynaa inay soo gacan siiyaan oo jeebabkooda iyo akoonnadooda iyo gacmahooda iyo wejiyadoodaba ay u furaan masaajidkan la yidhaaho masjiduraxmaan ee ku yaalla gumbacoole waxaa la doonayaa markaa in fursadda qaaliga ah beydka ilaahay looga faa'iideeyo si masaajidkan dacwada iyo diinta iyo khayraadku ay uga sii socdaan ilaa qiyaami saaca si aad lacagtaad u sadaqaysato fadlan ku dir salaam beng akoon soddon iyo saddex lixdan iyo kow labaatan iyo sagaal sagaashan iyo saddex daabshiil bang eber eber konton iyo toddobo sagaal sagaal sideed hormuud e v c balas eberli hal sagaal toddobaatan iyo lix konton iyo sideed eber sideed ama eberli hal afar sideetan iyo sagaal soddon iyo shan sideetan ii dahab eberli xal labo sagaashan iyo toddobo lixdan iyo shan siddeetan sideed fadlan aan u istaagno ka qaybqaadashada masjidka arraxmaan oo bilow ah dhismihiisa hadda dhiib oo hadhow hel adoo u baahan
bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habkaiyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyey oo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood hal gandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil baan ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada haddeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaagu u sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo xamar weyne
internet internet isbiir tayo fiican isticmaal goor walba ilbiriqsi aan kaa go'ayn horta adigu mugan warrami tagaxaad iigu reedkudaa shirkadda sontel ayaad ka hadlaysay yaa kuu sheegay he adeegga muraad balaas baad tilmaamaysaa ii kaadhihe saad ku ogaatay internet isbiid leh sontel baa loogu saxiixay adeegga muraad balaasna waa internet internet lagu daray xaad ku dhahday waa hal dolar ku shubo oo hel labo dhibic saddex g b oo ay la socoto soddon daqiiqo oo ku hadala iyo toban farriin qoraal free ah arshib naga dhe ha naga sheeg sheegina aan kaligaanya iska shankii dalakh ku siiyana laba-iyo toban g b waa u diyaar toban minaan ku shubdhana saddex iyo labaatan g b dhabdheh labaatanaan dalakh siiyey afartan iyo shan g b hoo kolkaad boqol ku shubatana waa laba boqol iyo afartan g b